raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo idin joogtaan kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee redio muqdisho qodobada wararka saakaan idiin haynana waxaa ka mid ah shir wadatashi ah oo ku aadan in dastuurka lagu muujiyo qoondada haweenka ee ka qaybgalka haweenka ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka holland ayaa shan iyo soddon kun oo yuuro ugu tabarucay gurmadka fatahaadaha webiyada si looga caawiyo dadka ay saamaynta ku soo gaartay dadka ku barakacay fatahaadaha webiga shabeelle ee magaalada beledweyne ayaa la gaarsiiyey gargaar ka yimid deegaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug webiga shabeelle ayaa ku fatahay deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dowladda britain ayaa lagu dhaliilay qaabka ay u wajahday fatahaadda england
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayga ugu doorka roonaa aatanna u diyaargaroowa isagii oo dhan shir wadatashi ah oo ku aadan in dastuurka lagu muujiyo qoondada haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda dhinaca haweenka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho sida warkan ay ku faahfaahinaysa aamine xuseen maxamed
warqadiisa koowaad waxay u qoran tahay sida qof kastaa
shirkani wadatashiga ah ee kasoo qaybgaleen qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka iyo haweenka labada gole ee baarlamaanka soomaaliya qaarkood ayaa ahaa ujeedkiisa in dastuurka dalka lagu daro qoondada haweenka ay leeyihiin ugu yaraan boqolkiiba soddon iyo waxyaabaha kale ee haweenka u baahan yihiin waxaana wasaaradda haweenka xuquuq lisaanka dowladda federaalk soomaaliya ee wadaa dadaalo xoogan ay ku dooneyso sidii haweenka soomaaliyeed ugu qayb qaadan lahaayeen doorka siyaasadeed ee dalka cadar cali maxamed agaasimaha waaxda xiriirka iyo wacyigelinta wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka warbixisay ujeedka shirkaani wadatashiga ah diyaarisay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayada oo diiradda saarayso sidii loogu dari lahaa dastuurka qodobka maxay ahayd haweenka in ay helaan boqolkiiba soddonka in ay helaan maxay ahayd wasaaradda haweenka waxay maxay ahayd dadaal badan iyo ay gelinaysaa maxay ahayd sidii loo heli lahay boqolkiiba soddonka qaar ka mid ah haweenka labada gole ee ku jira baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ay ka shaqaynayaan sidii dastuurka dalka loogu dari lahaa tan dastuurka aynu ku darsanayno qodobkan uu weeye in la sarrifo because qodobka keliya bay inoogu qoraa waa ka qaybgeli karaan la doorto iyo kaasmaa inoogu jiray qodobkaana boqolkiiba soddon ugu yaraan boqolkiiba soddon baynu ku bedelay ta kale dastuurka markaynu ka hadlayno ama dowlad ahaan ilaa la keeno maxkamaddii dastuuriga ahayd dastuurka ma shaqeeyohadina gabdhaha annaga xanaaqina walaalihiinaa nahay bulshada rayadkoo dhan aan wada kacno aan isku xirnaano banaan baxna diyaara idinsanay maalinta idinsoo go-aamisin waa bixayna laakiin aan wada soconno annagana waxaan ku sugaynaa sharcigan la soo wado in goobta la keeno wasaaradda haweenka waxaan ku codsanayna iyo wasaaradda dastuurkooda shirarka haweenka iyada inay u badnaato wasaaradda wasiiradda hormuud loogu noqoto shirkan shirkii ugu qiimaha badnaa annaga ma ballanqaadyada aan samaynay oo ahayd inaan doorkeega qaadano sidii ayaan u taaganahay waa u mahadcelinaya wasaaradda mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin aamin xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliya muqdisho
jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka holland ayaa shan iyo soddon kun oo yuuro ugu tabarucday ama ugu daaqday gurmadka fatahaadda webiyada si loogu caawiyo dadka ay saameyntu ka soo gaartay fatahaaddaasi towfiiq share muuse ayaa warkanna noo soo diray
waa madal aada u qurux badan ayna isugu yimaadeen ururada iyo jaaliyadaha waddanka holan jaaliyadda amsterdam ayaa soo qabanqaabisay kulankan waxaana gurmad loogu sameynayaa fatahaadda webiga ee magaalada beledweyne saameysay dalada guud ee ifsan ayaa lagu wareejinayaa dhaqaalaha la soo aruuriyey oo dhan soddon iyo shan kun dadka kasoo qayb galay ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay iscaawinta dadka soomaaliyeed iyo wadajirkooda dalka holland ayaa caan ku ah u istaagidda iyo ka qayb qaadashada dhibaatooyinka ka dhaca soomaaliya ugu dambeynna dalladda guud ee ifsan ayaa ballan qaaday inay gaarsiin doonto dhaqaalaha lagu wareejiyey dadka dhibaatadu ka soo gaartay fatahaada ka dhacday magaalada beledweyne waa idin salaamay waxaan idinkaga mahadnaqayaa imaanshihiinna iyo kalbaqaashadiinna sadaqada waajibka nagu ah dhammaanteen aa ka wada qaybqaadateen runtii waxaan rabaa inaan dhammaantiin si guddi ku wada mahadceliyo si qaas waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo dadkii u horreeyey oo maanta waqtiga meesha ku imaaday sadaqadan aan u gulmanayn walaalihii reer beledweyne waajibay nagu tahay ciroole caruur dhammaantiin inaan wada istaagno mida hadda aan samaynayno ah lacagaha la aruurinayo waa first aid waay waa wixii ugu horreeyay waa lacagaha dambe oo la geynayo waxaa la dhahaa reconstruction iyo recovery aa la dhahaa dadkii markay biyihii ka baxaan oo cuntadii ay helaan waxay u baahan yihiin haddana guryahoodii iskooladii caafimaadka meelihii caafimaadka marka shaqada kow iyo laba ma joogto waxaa loo baahan yahay macnaha hadda haddaan waxaan aruurino inaan kasii fakerno war haye hal iskool xataa marka ugu samayn karnaa recovery ama iskuulkaas ma ma dayactiri karnaa ilmaha si ay iskuulada ugu noqdaan because waad iska garan kartaa biyaha wan waxay gaareen aad iyo aad u badan yihiin biyaha meel fogay gaareen dhammaantiin waa mahadsan tihiin sidii wanaagsan aad ugu qaybgasheen kulankan qiimaha badan oo lagu xasuusanayo islamarkaa lagu gurmanayo walaalihayna webiga shabeelaha ee beledweyne fatahaadii dhacday ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan ka codsanayaa jalla wacalaa inta dhimatay ilaahi subxaana wataala inuu u naxaysto inta ilaa hadda dhibaatada ay saameysay oo weli xanuunsan ilaahi subxaana watacaala ha caafiyo gurmadka maaragtay dadka firfircoon ee ka qayb qaatay aysan ahayn maanta keliya laakiin abaarihiiba aan maaragta si fiican loogu gurmaday soomaaliya weliba reer holand annagoo hal ah waana arrin aada u muhiimsan yani duruufaha soomaaliya markasta waa dhacan markasta gurmadka waxawaa diyaara iskuna aan isku xirannahay markasta yacni waa haddii wax la yeelo dadka ummadda keliya ana isku gurmato oo yacni isneer wax iskugu qabto laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan sanduuq leenahay oo yacni markay dhib dhacaan sanduuqaas aan la xisaabtano soomaalida si u dhan tahayna sanduuqaas wax lagu shubto isugu timid jaaliyadda holan oo si wada jira ugu gurmaday walaalahooda dhibaatadu ay ka soo gaartay fatahaadda webiga lacagtii ay soo aruuriyeen halkan aan isugu keennay waxaad noo dhiibteen annagoo ah dalladda guud ee ifsan waxaa ila jooga xisaabiyii mahad asaa idiin sheegi doona exactly lacagta aad noo dhiibteen ood nagu ammaanaysateen meesha aan geyno iyo feedbackna waa idin soo sii doonaa dhammaantiin waa mahadsantiin maad kusoo dhowo
walaala mahadsantiin walaala lacagta waxay noqotay shan iyo soddon kun oo yuuro lacagtaan caawa ururinay waxay noqotay shan iyo soddon kun oo yuuro
towfiiq shira muuse warbaahinta qaranka magaalada amsterdam waddanka holan
webiga shabeelleha ayaa ku soo fatahay deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe cabdiraxmaan wadani oo ah wariyaha inooga soo warramo gobolka shabeellaha dhexe ayaa iminka qadka teleefonka magaalada jowhar si toosa ugu jira cabdiraxmaan may maqashaa
si wanaagsan aan ku maqla adigoo mahadsan bal waxaad inooga warantaa ood faahfaahin ka bixisaa deegaanada hor leh ee uu ku fatahay webiga shabeelle
waa mahadsan tahay biyo siimow ah oo ka yimid webiga shabeelle iyo rababka xilliga beerta oo weli ka da-aya qaybo ka mid ah degmooyinka gobolkan ayaa saameyn ku yeeshay dadka ku nool tuulooyinka kala cabdi galadey geedo bartaan iyo weliba timire saddexdoodaba hoos yimaada magaalada jowhar ee dowlad goboleedka hirshabelle waxayna dadkaasi ay yihiin dad ka barakacay hadda tuulooyinkaasi islamarkaana isugu tagay meel buur ah oo ka baxsan tuulooyinkaas islamarkaana shacbiga ku haysa diinta webiga shabeelle waxayna sheegeen in hadda gurmad bini-aadinimo ay kaga baahan yihiin maamulka hirshabeelle dowladda dhexe ee dalka iyagoona dalbaday in lala soo gaaro hoy waxaay ka dhigi lahaayeen oo sida seldooyin iyo weliba marakaneecooyin waxayna sidoo kale sheegeen in ay u baahan yihiin daawooyin oo halkaas ay ka dilaaceen cuduro iyagoona sheegay in dadka halkaasi ku nool misna barakacay ay ku jiraan dad waayeelo ah kuwaas oo aan awoodin in halkaasi ay sii joogaan ha yeeshee maalmihii aynu soo dhaafnay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka jiray fatahaadaasi haba ugu badnaadaan kuwa hoos yimaada jowhar iyo mahdaay aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa waryahayaga inooga soo warramo gobolka shabeellaha dhexe cabdiraxmaan wadani markaana haddii aynu eegno dhanka iyo beledweyne dadka ka barakacay fatahaadda webiga shabeelle ee magaalada beledweyne ayaa la gaarsiiyey gargaar ka yimid deegaano ka tirsan galmudug waryahayaga inooga soo warramo gobolka hiiraan ibraahim maxamed geedi ayaa qadka teleefonka beledweyne isna si toosa ugu jira ibraahim
waa mahadsan tahay sidaa sheegtay dadkii ka barabaxay magaalada beledweyne ee dega duleedka magaalada deegaanka lagu magacaabo cali jaalle oo ah duleedka magaalada waxaa shalay la gaarsiiyey gargaar ka yimid dadka dega deegaanada galmudug oo markaasi ugu talagalay inay ku caawiyaan dadka walaalahooda ah oo ay saameeyeen fatahaadda webiga shabeelle si markaasi maadaama dadkaasi ay saameeyeen fatahaaddu si markaasi gargaar looga dhigo ayaa shalay loo qeybiyey waxaana u qeybiyey guddi markaasi loogu talagalay inay raashinka iyo weli waxyaabaha markaasi ay qaybiyaan waxaana goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku sugan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan sida dadka gargaarkaasi loo gaarsiiyey waxaana guddigii iyo weliba horwareerada halkaasi ka hadla waxay sheegeen in reer galmudug ay raashinkan ay soo aruuriyeen islamarkaasina ay ku caawinayaan dadka ay saameeyeen fatahaadda webiga shabeelle maadaama gargaaryo kala duwan ay soo gaareen halkan waxaana sidoo kale sheegeen in ay muhiim tahay in dadka soomaaliyeed caawiyaan waxaana sidoo kale waxaa kaloo ay sheegeen in gargaarkan uu yahay kii ugu horreeyey ay soo gaarsiiyaan beledweyn islamarkaasina ay keeni doonaan gargaaryo kale oo xiga si markaasi loo samata bixiyo dadka ay saameeyeen fatahaadda webiga shabeelle
ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa ibraahim maxamed geedi oo isagoo ku sugan magaalada beledweyne qadka teleefonka igula hadlayey weli arrimihii gurmadka ayaynu ku jirnaa dadka wax ku waxyeeloobay fatahaadaha guddiga qaran ee gurmadka abaaraha ayaa maalintii shalayto ahayd weliba gelinkii dambe diyaarad sidaa gargaar u diray magaalada jowhar si loo gaarsiiyo dadka waxyeeladu ka soo gaartay fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey degmada mahadaay iyo deegaano hoos yimaada wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka cabdirashiid maxamuud ayaa arrimahaasi inooga warramay
diyaaraddaas oo u socota shabeellada dhexe magaalada jowhar oo alaabtaasi ay ku socoto mahadaay waa diyaaraddii ugu horreysay oo aan u dirno gurmed intay fatahaaduhu dhaceen maadaama ayna soo gaadheen qaylo aad u fara badan shacabkii bartaa degganaa ay aad u qayliyeen waxaan maanta dirnay diyaarad ilaa toddoba tan ah oo aan u dirnay jowhar alaabtaasna ku socotaa degmada mahadaay waxaa raacay wafdiga madaxweynaha hirshabeelle madaxweyne waare iyo wasiir cashuur oo guddiga ka mid ahaa marka maanta saas shaqada noocaasa maanta qaban waxaa saaka noo yimi annagoo shaqada xafiiska ku jirna qolo ka socota dalka sacuudiga markis binu salmaan oo aad iyo aad wasaaradda ula shaqeeya way noo yimaadeen waxay noo sheegeen waxay ugu deeqayaan marxaladaha fatahaadaha waxaa ka mid ah waxay sheegeen ilaa lix kun oo qoys inay siin doonaan raashin inay keeni doonaan agab teendhooyin iyo marakeeno coyn iskugu jira waxaa kaloo isla xafiiska maanta nagu soo booqday hina foundation oo iyaguna waxay noo keeneen gurmad iskugu jira marakeneecooyin iyo dhar waxaa kaloo xafiiska nagu soo booqday saaka noo yimi ee laanta socdaalka iyo jinsiyadaha shaqaalaha oo aad iyo aad bartan aan uga mahadnaqayo iyagoo fulinaya amarkii madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha ayaa waxay noo keeneen lacag toban kun oo doolar ah lacagtaas ay ka soo ururiyeen shaqaalaha laanta migreeshinka waxaan bartan baaq uga dirayaa shaqaalaha dowladda wasaaradaha hay-adaha madaxa bannaan waxaan leeyahay gurmadkii weli waa socdaa waxaan inaga rabnaa ballanqaadkii uu madaxweynuhu ballanqaaday in aad isoo xilqaami doontaan oo qaab isxilqaana aad ku keeni doontaan lacagtaas gurmadka lagu lagu caawin doono haddii ilaa yidhaah
halka warkaa idinkala socoteenna waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka ee lebor iyo liberal damis ayaa xukuumadda britain ku dhaliilay qaabka ay u maareynayso dhibaatada ka dhalatay daadadka ba-an ee ku dhuftay waqooyiga england jeremy cornon iyo jo swinson ayaa sheegay in falcelinta dowladdu tahay mid laga naxo loona baahan yahay in mustaqbalka fog qorshe wanaagsan laga yeesho daadadka labada hogaamiye ayaa ugu baaqay ra-isul wasaare boris shelson boris johnson in uu ku dhawaaqo xaalad deg deg ah oo ku aadan fatahaadaha ra-iisul wasaaraha ayaa shir guddoomiyey kulan xasaasi ah oo ay xukuumaddiisu ka leedahay fatahaadda waqooyiga england waxaana uu ballan qaaday in la caawin doono dadka ay fatahaaddu samaysay hay-adda deegaanka u qaabilsan britain ayaa bixisa soddon digniin oo ku aadan fatahaadda iyo weliba shan digniino culus oo ku saabsan webiga dom ee koonfurta yorkshire ku dhowaad shan boqol oo guri oo ku yaala danser ayay biyuhu galeen halkaa in ka badan kun guri oo kalena la dagadaad guraynayo dadkii ku noolaa gurmad deg deg ah oo looga kaalmaynayo dadka ku barakacay fatahaadda ayaa waxaa lagu ururiyey lacag ka badan siddeetan iyo shan kun oo bawn dadka fatahaadda ku barakacay ayaa waxaa ka mid ah boqolaal qof oo ku noolaa deegaanka fishlek ee u dhow danser star guud ahaana ah warkii oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya akhyaarta wada naga dhegeysanaysaa intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa tan intaynu warkan warkaxay ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo